بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى درسي الكبائر waxaynu qaadanaynaa maanta kabiirada saddex iyo toban oo odhanaysa alimaamu alghaash alghaashu liraciyatihi aldhaalimu aljabaar qofka madaxda ah oo qishiga iyo khayaanada samaynaya oo raciyadii iyo dadkii uu mas-uulka ka ahaa khiyaamaya addaalimu dulminaya oo dulmi fara badan la imaanaya aljabbaaru oo dadkii dhibaataynaya oo waxa weeye jabbaar waxa la yidhaha qofka daalimkaa oo dadka dhibaya oo dilaya oo xaqdarrada dadkii ku samaynaya qaala allahu tacala ilahi waxa uu yidhi inama asabiilu cala aladiina yadlimuuna annaasa wayabquuna fi اlardi bigayri اlxaqi ulaa'ika lahum cadaabun aliim fi suurati ashuuraa waxaa macnaha ay noqotay waddo dushooda in maaragtay dee layska dhiciyo ama waxa weeye xaqdarrada iyo dulmiga ay ku jiraan layska celiyo kuwa dadka dulminaya oo xaqdarro ku dulminaya dhulkana fasahaadinaya bigayri xaqin xaqdarro dhulkii waxa weeye ku fasahaadinaya kuwaasna cadaab adag oo aad iyo aad u xanuujiya oo aliim ah oo darana waxa weeye xanuujiya ayaa aakhire u sugnaaday aayad kale ilaahay waxa uu ku yidhi fii suurati almaa'ida markii laga hadlayey waxa weeye reer bani israa'iil kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh labi'sa maa kaanuu yafcaluun fii suurati maa'ida reer bani israa'iil ilaahay waxa uu yidhi waxay ahaayeen laa yatanaahawna can munkarin munkarka iyo xumaanta ay samaynayaan iskama ay nahyihi jirin haddaba labi'sa maa kaanuu yafcaluun waxaa baas yeeshay oo xumaaday wixii ay samaynayeen oo xumaanta ay waxa weeye raalli isaga noqonayeen sidaa daraaddeed qofka islaamkaa waxaa la rabaa in uu mar walba qofka kaloo walaalkiisa xumaanta ka nahiyo sidaa daraaddeed baa waxaa soo aroortay kitaabka qur-aanka kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani ilmunkar dadka ayaad wanaaggii faraysaan xumaantana waa ka nahiyeysaan khayriyada iyo wanaagga saas ayay ummaddaani ku heshay oo ku gaarayaan ilaahayna waad rumaynaysaan wa tu'minuuna billaah haddaba marka ikhwaani fillaah baabkan wuxuu shiikhu u baabeeyey in uu dulmiga kaga hadlo dulmiga marka uu ka hadlayo oo baabkan kaga hadlayo adilada uu keenay shiikhu adilana gaar waxay ku tahay oo khaas ku taho ay ka hadlaysaa dadka maamulkaaya oo waxa weeye xukaamta ah oo looga baahan yahay inay dadkii ay mas-uulka ka ahaayeen u cadaalad sameeyaan oo xaqdarrada ay iska ilaaliyaan oo ayna dadkii khiyaamin oo dulmi iyo dhibaato ku samaynin ayaa looga baahan yahay adilana waa adillo caama oo waxay ka hadlaysaa dadka oo dhan inay xumaanta iyo dulmiga iska ilaaliyaan wanaaggana isfaraan xumaantana iska nahiyaan bal axaadiidta ayaa inoo caddaynaysa oo waxa weeye aynu soo qaadanaynaa imaamu dahabi raximahullah axaadiid aad u badan buu baabkan ku keenay xadiidka koowaad oo uu ku soo qaatay baabkan waxa uu yidhi qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raciyatihi saad u dhan tihiin waxaad tihiin mas-uul raaci waa qofka wax mas-uul looga dhigo wax la raaciyey oo isagoo arrintaas u qumaya oo waxa weeye la jooga oo waxa weeye ilaalinaya oo xifdinaya ayaa layaha raaci sida qofka xoolaha raacoo kale wa kullukum saad u dhan tihiinna mas-uulun waa la weydiinayaa aakhiro can raaciyatihi wixii la raaciyey waa la weydiinayaa xadiidkaa waa xadiid muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa werinaya min xadiidi cabdillaahi bni cumar radia allaahu canhu radia allahu canhumaa haddaba markaa xadiidkaani waa caam waayo aad buu xadiidkan u dheeraa oo waxaa ka mid ahayd walimaamu raacin imaamku waa raaci oo qofka mas-uulka noqonaya oo madaxdaa waa raaci weeye waxbaa la raaciyey raciyadiina waa la weydiinayaa aakhire la raaciyey waalrajulu raacin ninka waxa weeye mas-uul weeye oo ehelkiisii iyo reerkiisii waa la weydiinayaa aakhiro waalmar'atu raaciyatun fii beyti zawjiha waxa weeye gabadha muslimadda iyadana waxbaa la raaciyey oo gurigii ay mas-uulka ka ahayd oo waxa weeye ilmihii iyo gurigii looga tegey waa la weydiinayaa aakhiro qof walbana inuu xaqii ka soo baxo ayaa la rabaa marka macnuhu ma aha keliya adiladaa in ay mas-uuliyaddu saaran tahay waxa weeye xukaamta keliya bal waxa weeye qof walba oo muslima waxbuu mas-uul ka yahay waxa uu mas-uulka ka yahay aakhira waa la weydiinaya noocuu doon ha ahaado ama waxa weeye caama ha ahaado ama culamo ha ahaado ama waxa weeye maaragtay xukaam ha noqdeen noocuu doona ha noqdee qof walba wixii mas-uul looga dhigay waxaa la rabaa inuu uga soo baxo sidii loogu dhiibay xadiidka ku xiga wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam man khashanaa falaysa minna qofkiina khayaama waa caam weeye marka man khashanaa falaysa minna qofkana khayaama oo khishi sameeya iyo khiyaano annaga naga mid ma aha xadiidkaana imaamu muslim baa warinaya min xadiidi abi hurayra weliba waxa weeye axaadiistan qaar baa caddaynayo nebigu suuq buu soo galay markuu magaalo suuqii soo galayba waxaa arkay nin raashin gadaya raashin qurux badan buu intuu dusha soo saaray ayuu mid hoos wuxuu geliyey mid roob ku soo da'ay gacantuu nebigu geliyey markuu qoyaankii arkay buu wuxuu yidhi maxay tahay arrintan markaasuu wuxuu yidhi roob baa ku da'ay rasuulka ilaahayow markaasuu nebigu wuxuu yidhi maa kor soo maris dadku ha arkeene maxaa u khiyaamaysaa dadka man khashanaa falaysa minna naga mid maaha marka culummadu way caddeeyeen oo waxay yidhahdeen macnaha falaysa minna hadduu qofkaasi uu xumaantaa uu samaynayo uu xalaashadana oo wax ilaahay xarrimay uu xalaashadana hadda markaa dariiqii nebiga wuu ka leexday oo waa ku gaaloobayaa haddii uunan xalaashanna oo khiyaano la yimidna ay manhajkayagii iyo dariiqayagii iyo aadaabtii islaamka iyo sunnihii nebiga waa ka leexday qofkaasi waa caasi kabiiruuna la yimid oo wuxuu ku dhacayaa markaa waciidka waxa weeye kabaa'irta marka waa caam weeye xadiidkaasi ama madaxweyne ha noqdo ama wasiir ha noqdo ama caadi ha noqdo ama waxa weeye nin xataa masaajid imaam looga dhiga ha noqdo ama waxa weeye daaci ha noqdo ama arday ha noqdo ama dumar ha noqdo qof walba waxaa la rabaa khiyaanada inuu iska ilaaliyo man khashanaa waa caam weeye marka man waxa weeye luuqadda carabiga waa lafdi loo isticmaalo jinsi alcumuum waa caam weeye qof walbaa soo gelaya waa in la iska ilaaliyo marka khiyaanadii xadiidka ku xiga wa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam addulmu dulumaatun yowma alqiyaama dulmiga oo la isdulmiyo oo waxa weeye aada qof islaama dulmisid dulumaatun waa mugdiyo isa saarsaaran oo iska korreeya yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha ay macnaha dulmigii oo farihii ka batay ayaa qofkii markaa qarinaya oo waxa weeye qofkii oo dhan daboolaya xadiidkaa waa muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim baa warinaya min xadiidi cabdillaahi bni cumar radia allahu canhumaa haddaba markaa wuxuu ina barayaa xadiidkaana dulmigii in la yska ilaaliyo reerkaaga inaad dulmisid ma aha akhii fillaah inaad ilmahaaga dulmisid ma aha inaad xaaskaaga dulmisid ma aha gabadhana waa sidoo kale inay ninkeeda dulmisa ma aha inay ilmaheeda dulmisa ma aha deriska in la dulmiya ma aha qof walba oo islaama dulmigii uu galo waxa weeye aakhire wuxuu ku noqonayaa mugdi iyo dhibaato iyo ciqaab buu ku noqonayaa haddii uunan ka toobadkeenin oo waxa weeye ilaahay markaas uunan ka cafiyin marka ama madax ha noqdo ama yuuna noqone qof walba dulmigiisii intuu galo ayuu u noqonayaa markaa mugdiyo iyo waxa weeye ciqaab wa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam ayumaa raacin gasha raciyatahu fa huwa fi nnaar qof walba oo raaciya oo waxa weeye wax mas-uul ka ah oo waxa weeye arrintii uu mas-uulka ka ahaa dadkii uu mas-uuliyaddooda hayay dadkii uu mas-uuliyaddooda hayay oo isagu ilaalinayey khasha markaa khiyaama raciyadii uu mas-uulka ka ahaa fa huwa fi nnaar naar buu ku gelayaa arrintaa ficilkaa uu sameeyey naar buu ku gelayaa xadiidkaana waa muttafaqun caleyh bukhaari iyo muslim baa werinaya min xadiidi macqal ibni yasaar radia allahu canhu wuxuu ina barayaa xadiidkaana waa caam ma aha madaxda keliya in loo adeegsanayo laakiin waa caam weeye qof walba oo mas-uul wax looga dhigay haddii meel shaqo lagu geeyo shaqadaa aa mas-uul ka tahay oo waxa weeye markaa aad khiyaantid haddii waxa weeye waad khiyaantay wixii lagu raaciyey haddii madax dadkii lagaaga dhigo meeshii aad madaxda ka ahayd aad dadkii khiyaantid markaa racyadii waad khiyaantay sidaa daraaddeed qof walba waa soo gelaya laakiin waxa weeye waxa ugu horreeya oo arrintu ay markaas ku dhacaysaa adillada daahirkeedu waxa weeye dadka ciddii mas-uulka ka ahayd oo racyada ahayd ee waxa weeye raaee la raaciyey oo mas-uuliyadda loo dhiibay oo madaxda ahaa noocuu doono marka ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo ama wasiir ha noqdo ama waxa weeye guddoomiye gobol ha noqdo noocuu doonaba ha noqdee meel alla meeshuu mas-uul ka yahay waxaa la rabaa qofku inuu mas-uuliyaddeedii ka soo baxo wa qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam xadiid kale nebigu wuxuu ku yidhi man istarcaahu allaahu raciyatan qofkii ilaahay uu u dhiibo oo mas-uul uga dhigo raaciyo waxa weeye raciya uu dad waxa weeye mas-uulkaa ama hawl loo dhiibo markaa mas-uulkaa humma lam yu lam yuxidhaa binusxin dadkii uu mas-uulka ka ahaa oo waxa weeye la raaciyey oo uu mas-uuliyaddooda hayay aan u naseexaynin oo wanaag u samaynin ilaa xarama allaahu calayhi aljanna waxaa laga xarimaa oo ilaahay ka xarimaa jannada ay dukhuuli aljanna muttafaqun calayhi xadiidkaana waa muttafaqun calayhi oo bukhaari iyo muslim baa werinaya min xadiidi macqal ibni yasaar radia allaahu canhu haddaba marka xadiidkan waa hore baynu usoo sharaxnay axaadiid badan oo noocaas oo kalea ilaa xarama allaahu calayhi aljanna haddii uu xalaashado oo waxa weeye uu arrintaa intuu ka tago oo naseexadii iyo wanaaggii iyo waxa weeye intuu ka tago oo waxa weeye dhibaato ku beddelo oo xalaashado arrintaas waayo ilaahay baa ku waajibiyey hadduu marka arrintaas xalaashado oo yidhaahdo arrintaani aniga waxa weeye mamaynayo xalaal bay idintaa inaan ka tago hadda waa khatar waa ku gaaloobayaa waayo waxyaalaha sideedaba la xarrimay oo waxa weeye in la xalaashadaa waa kufri wey haddii kalena waxa weeye ay ilaa xarama allaahu calayhi aljanna ay macnaha bacda horay ka geli maya jannadii sida axaadiidta dambe inoo caddaynayso horay kama gelayo laakiin waxa weeye ciqaab iyo dhibaato ayaa ka horraynaysa waayo dadka jannada gelaya oo muslimiintaa laba nooc weeye dad jannada horay ka galay oo aan ciqaabi taaban iyo waxa weeye maaragtay dad ciqaab iyo dhibaato ay taabatay oo naar galay kabacdi markaa waxa weeye jannada galay oo shafaacada iyo waxa weeye ilaahay raxmaddiisa kaga soo baxaya wa fii lafdin lafdi kale waxa uu ahaa oo bukhaari oo waxa weeye maaragtay muttafaqun calayha yamuutu xiina yamuutu macnaha qofkii ilaahay intuu wax raaciyey oo mas-uuliyad loo dhiibay aan naseexa iyo wanaag samaynin oo marka uu dhimanayo marka uu dhimanayo dhinta wa huwa kaashun isagoo khiyaamaya liraciyatihi raciyadii la raaciyey ciddii la raaciyey isagoo khiyaamaya ayuu markaa dhimanaya ilaa xarama allahu calayhi aljanna macnaha camalkaa xun hadduu ku dhinto waa khaatimatu suu wey waa arrin aad iyo aad u xun suu'u lkhaatima oo qofku camal xun inuu ku dhinto oo waxa isagoo khiyaano iyo dulmi ku dhex jira walciyaadu billah waa arrin aad iyo aad u xun wa fii lafdin lam yejid raa'ixata aljanna jannada carabteeda iyo wanaaggeeda ma helaa la yidhi oo waxa weeye nebigu wuxuu yidhi ma uu helayo jannada carabteeda iyo wanaaggeeda haddaba ikhwaanay fillaah axaadiidtaas waxa weeye oo dhan macnaheedu waxa weeye qofka hadduu xumaantaa xalaashadana naar buu ku gelayaa oo janno weliga arki mayo oo waa ku gaaloobayaa haddii uunan xalaashanoo islaam uu yahay oo muslin caasiya yahayna waa taxta mashii'atillaah ilaahay hadduu doono waa cafiyayaa hadduu doonana waa ciqaabayaa qof jesmin karoo odhan kara ma jiro ilaa wa ilaa waxa weeye naar buu gelayaa lama odhan karo xadiidka ku xigaa qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam maa min amiiri cashara cashara waxa weeye amiir ma jiro toban qof xataa la raaciyey casharatin toban qof hadduu xataa amiir u yahay ilaa yu'taa bihi waa la keenayaa maalinta qiyaamaha maqluulatun iyadoo ay xidhan tahay yadaahu ilaa cunuqihi labadiisa gacmood oo lagu xidhay qoorta loogu xidhay ay macnaha gardaduub u xidhan maqluulku waa qofka markii gardaduub loo xidho oo waxa weeye gacmihii qoorta loo suro qoortiisa iyagoo gacmihiisii ku xidhan yihiin buu imaanaya adlaqahu waxaa furaya cadluhu cadaaladdiiyo wanaaggii uu sameeyey ayaa ciqaabtaa ka badbaadinaya ow amase awbaqahu wuu halaagayaa jawruhu dulmigiisii ayaa halaagaya marka qofkii markii la keeno isagoo saa u xidhan labuu mid noqonaya inuu cadaalad samayn jiray oo qof wanaagsan ahaa oo cidduu amiirka u ahaa uu cadaalad u sameeyey amase jawr uu galay iyo dulmi iyo khiyaano oo waxa weeye uu daalim ahaa haddii uu cadaalad samayn jiray oo wanaagsanaa oo dulmi iska ilaaliyey waxa weeye markaa cadligiisii ayaa lagu sii daynaya oo badbaadinaya haddii uunan cadaalad samayn jirin oo dulmi samayn jiray oo jawr samayn jirayna awbaqahu waxaa halaagaya waa muubiqi min almuubiqaat iyo kale weeye awbaqa ay waxaa halaagaya oo waxa weeye naarta ku ridaya jawruhu dulmigiisii dulmigii iyo xadgudubkii uu samaynayey naar ku gelayaa markaa xadiidkaa imaamu axmed baa werinaya min xadiidi abi umaama radia allahu canhu wa huwa saxiix waa xadiis saxiixa sida sheikh alalbani raxmat ullaahi calayh uu ku caddaynaya fii silsilati axaadiisi saxiixa saddex boqol afartan iyo sagaal marka waxa weeye xadiidku waa xadiis saxiixa qof walba marka waa inuu ogaadaa haddii aad mar mas-uuliyad qaaday oo dad mas-uul ka tahay oo wax laguu dhiibay mas-uuliyaddaas haddii aadan cadaalad ka samaynin oo la imaanin caddaaladdii iyo wanaaggii loogu talagalay oo diinta islaamka u dejisay waxa weeye halkaa kama badbaadaysa markaa oo wax maalintaa kaa sii daynaya ma jiraan jawrkii iyo dulmigii aad gashayna naar buu kugu garangarinayaa walciyaadu billaah waa in la iska ilaaliya marka xadiidka ku xiga nebigu waa habaaray oo waxa weeye habaar baa u sugnaaday dadka waxa weeye madaxda inta noqda oo waxa weeye maaragtay ummaddii maamulaya haddana markaa dulmiga samaynaya wuxuuna nebigu u duceeyey qolada wanaagga samaynaysana wuu u duceeyey marka waa labadiiba waa iska soo horjeedaan nebigu waa u duceeyey qof walba oo amiir noqday oo mas-uuliyad qabtay oo markaa dadkii u turay oo wanaag sameeyey waana habaaray qof walba oo dadka dhibay oo mashaakil ku sameeyey waxa uu yidhi nebigu calayhi salaatu wassalaam allaahumma allahayow man weliya min amri haadihi alumma qofkii qabta weliya ay mas-uul ka noqdo weli u noqda waa madaxnimo iyo waxa weeye noocay doontaba ha noqdee min amri haadihi alumma ummaddan arrinteeda noocay doonto uma arrintaas ha noqoto shay an wuxuun ka qabta halkaa marka waxaa soo gelaya qof walba oo mas-uuliyad qabta waa soo gelayaa waa caam oo markaa fa rafaqa bihim u naxariista oo u tura oo wanaag u sameeya rifqi u sameeya dabacsanaan farfuq bihi ilaaha u naxariiso oo u tur oo waxa weeye wanaag u samee waman shaqa qofkii ku dhiba oo dhiba ummaddii calayhaa arrintii ku adkeeya fashquqa calayhi ilaahu isagana ku adkee ilaahu isagana ku adkee waa xadiidkaana imaamu muslim ayaa werinaya oo waa xadiis saxiixa min xadiidi caaisha radia allaahu canha qaala alimaamu nawowi raximahullah wuxuu yidhi haadaa ablagu zawaajir waxa weeye waa nahyi kan ugu daran oo la isaga cayrinayo oo la is lagu leeyahay is-ilaali ha dhibin ummadda islaamka oo mashaakil ha ku samaynin can almashaqati cala annaas dadka in la dhibo waalxathu cala alrifqi bihim waxaana lagu boorrinayaa oo nebigu inagu boorriyey in dadka loo naxariisto oo dadka loo debciyo mas-uuliyadda meesha aad ka haysid qof walboo islaama waxaa la rabaa inuu dadkii u turo oo dadkii u debacsanaado oo waxa weeye una dhibaato ku samaynin wa ilaa haddii uu noqdo qof dadkii dhibaya mashaakil weeye markaa waxaa ku imaanaysaa inuu qofkaasi noqdo markaa habaarkii nebiga uu ku dhaco calayhi salaatu wasalaam xadiidka ku xigaa waxa uu yidhi imaamu dahabi wa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi wuu ka sii degey oo xadiidkaanna wuxuu sii caddaynayaa inuu nebigu ka sii digay inay imaan doonaan dad madaxa oo dulmi samaynaya waxa uu yidhi nebigu sayakuunu umaraa'u fasaqa fasaqa fasaqatun jawara waxa weeye waxaa imaan doona umara fasaqaa oo waxa weeye faasiqiina juwaratun oo waxa weeye dulmi samaynaya jawr ayay samaynayaan wuxuu markaa nebigu yidhi faman saddaqahum bikadibihim qofkii beentooda iyo xumaantooda waxa weeye rumeeya wa acaanahum calaa dulmihim dulmigoodana ku caawiya falaysa minnii aniga iga mid ma aha walastu minhu waxa weeye kana mid isaguna maar falaysa minii aniga iga mid maaha walastu minhu anna isaga ka mid maihi ay macnaha dariiqaygii iyo wanaagaygii iyo sunnahaygii iyo manhajkaygii kuma socdo qofkaas anna beri baan ka ahay walan yarida calaya alxawd xawdka nebiga calayhi salaatu wasalaam oo laga cabbi doono oo waxa weeye maalinta qiyaamaha laga cabbi doono oo aad iyo aad u wanaagsan oo qofkii hal mar cabba uuna dib dambe u haraadaynin na waxa weeye qofkaasi waxa weeye k kuma soo aroorayo oo ma cabbayo xawdka nebiga waxba kama cabbayo xadiidkaasi waa xadiid saxiixa oo waxa weeye imaamu tirmidi iyo nisaa'i ayaa warinaya min xadiidi kacab ibni cujra ayay ka warinayaan oo waxa weeye waa xadiid saxiixa shawaahid buu leeyahay isagu waa xasan marka shawaahiddiisa kale markii loo geeyo ayuu saxiix noqonayaa wa saxaxahu sheikh alalbani raximahullah maaragtay fii kitaabi sunna libni abi caasim raqamka toddoba boqol iyo konton iyo toddobo wuxuuna u tiiriyey oo weriyey buu yidhi imaamu axmed iyo nasaa'i iyo ibnu xibbaan haddaba marka xadiidku waa xadiis saxiixa wuxuu ina barayaa marka dadka caadiga ah haddii ay madaxdii dulmi sameeyaan innaga maxaa inala gudboon dadkii raciyada ahaa oo madaxda loo ahaa maxaa la gudboon waxaa la gudboon nebigu waa inoo caddeeyey inay imaan doonaan niman madaxa oo dulmi samaynaya wuxuu inoo caddeeyo wuxuu yidhi qofka markay yimaadaan qofka iyaga waxa weeye raaca oo xumaantooda iyo dulmigooda iyo dembigooda iyo beentooda inta rumaysta raaca aniga dariiqayga waa ka leexday haddii xumaantooda uu xalaashadana dee qofkii waa markaa khatar wey inuu ku gaaloobo wa ilaa haddii kale nebigu waa ka beri noqday oo aniga sunnahaygii iyo dariiqaygii wanaagsanaa oo waayo nebigu wuxuu la yimid in ummadda loo turo in wanaag loo sameeyo inaan dulmi la samayn been iyo kadib in bannaanka laga maro ayuu nebigu caddeeyey qofkii marka iyaga ku raaca iyaguu ka mid yahay weeye aniga iga mid maaha dariiqaygiina kuma socdo xadiidka ku xiga nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa min qowl yucmalu fiihim bilmacaasi qoom ma jiro waxau ka hadlayaa xadiidkaani in xumaanta la iska naahiyo oo munkarka iyo dhibaatada iyo xumaanta marka la samaynayo in la iska naahiyo wuxuu yidhi marka nebiga calayhi salaatu wasalaam maa min qowmin qow ma jiro ay macnaha dad meeshay doonaanba ha deganaadeen yucmalu fiihim bilmacaasi iyagoo dhexdooda markaa xumaan lagu samaynayo oo macsidii lagu samaynayo oo qaar ka mid ah ay macsidii samaynayaan hum acazu wa akharu miman yacmalahu qofka xumaanta samaynayana ay ka badan yihiin oo ka xoog badan yihiin oo ka sharaf badan yihiin oo ay ka celin karaan xumaantii humma lam haddana markaa kabacdi aynan lam yugayiruu aynan doorin xumaanta ilaa cammahum waxaa markaa ilaa cammahum allaahu biciqaabin ilaahay waxa uu ku dhammaystiraa kulligood ciqaab baa ku soo degta oo waxa weeye kulligood waa la ciqaabayaa oo ciqaabtii ayaa ku dhacaysa xadiidkan waxaa warinaya imaamu abu daawuud iyo ibnu maaja iyo waxa weye imaamu axmed min xadiidi jariir ibni cabdillaahi albajeli raximahu llah wa saxaxahu sheekh albani raximahu llah fii saxiixi iljaamic shan kun iyo toddoba boqol afartan sagaal iyo waxa weeye sunani abi daawuud iyo sunan ibni maaja waa xadiis saxiixa marka wuxuu ina barayaa marka haddaan xumaanta la iska nahyin oo waxa weeye markaad aragtid dadka xumaanta samaynaya aadan xumaantii ka nahyin oo alamru bilmacruufi wannahyi can ilmunkar haddii laga tago in ciqaabtii inagu wada imaanayso oo dadkao dhan ay camimayso waa tii maaragtay xadiidkii nebiga markii uu yidhi uu ka sheekeeyey ciqaabta ay markaas ku tiri gabadhi min ummahaati lmu'miniin ay ku tidhi manala hanaagayaa wa fiina saalixuun markaasuu yidhi nacam idaa kahura alkhabd haddii xumaantu badato oo fisqigu bato waa la ishalaagaya qof walbana hadhow niyadiisaa lagu soo saaraya haddaba marka waxaa la rabaa qof walba oo islaama inta awooddiisa man ra'aa minkum waxa weeye qofkii idinka mida oo arka munkar iyo xumaan la samaynayo falyughayirhu biyadihi gacantiisaa ku dooriya haddii uu awoodo haddaadan awoodin carabka ka hadal oo waxa weeye carabka ka sheeg haddaadan awoodin qalbiga ka nac oo waxa weeye ka carar oo meeshii isaga tag wa ilaa waxa weeye haddii aad xumaantii u daysid oo haddana aad iskala sheekaysatid oo la qoslaysid fa anta macahum la mid baad tahay marka fa anta minhum la mid baad noqonaysaa dad badan baad arkaysaa wuxuu ku leeyahay aniga jaadka ma cuno sigaarka ma cabo laakiin marfishkii jaadku iska tegayaa wuu iskala sheekaysanaya ama waxa weeye gurigiisii baa lagu qayilayaa wuu u sheekaynaya xumaantii marka waad kula jirtaa akhii filah waa inaad ogaatid marka waxaa la rabaa qof walba wixii uu gacantiisa ku doorin karo qof walba wuxuu gacantiisa ku doorin karo inuu dooriyo qof walba wuxuu carabkiisa kaga hadli karo laakiin waxaadan awood u lahayn dee markaa ma gelaysid oo waxa weeye ciddii awood u leh baad u gudbinaysa waxa uu yidhi imaamu dahabi raximahullah wa rawaa abu cubayda abu cubayda waxa uu wariyey ibn cabdillaahi ibni mascuud can abiihi cubayda waxaa dhalay cabdullaahi ibni mascuud aabbihi buu ka warinayaa qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay waxa uu yidhi waaladii nafsii biyadihi allihii waxaan ku dhaaranayaa ay naftaydu gacantiisa ku jirto arrintan waa sifa min sifaat illaah in la rumeeyana waa waajib qofku inuu sifaadka ilaahay uu awilo ama ta'wiiliyo ama diidana waa xaaraam waxa weeye biyadillaah ilaahay waan u qiraynaa sidaa nebigu ugu qiray aad buuna nebigu ugu dhaaran jiray waaladii nafsii biyadihi ilaahaygii naftaydu gacantiisa ay ku jirto ay markuu doono qabanaya markuu doono noolaynaya wuxuu yidhi lata'muruuna waad amraysaan lata'murunna waad amraysaan bilmacruufi dadka wanaaggaad amraysaan walaa tanhawunna waad ka nahiyeysaan canilmunkari xumaanta dadka waad ka reebaysaan walaa ta'khudunna waad qabanaysaan calaa yadi almusii kan xumaanta samaynayana gacantaad ka qabanaysaan oo waad ka reebaysaan xumaanta wala ta'dirunnahu cala alxaqi adraa ay macnaha waad ku joojinaysaanoo ay tucduunahu xaqa waxaad siinaysaan xaqnimadiisii ay macnaha wax walba sidii xaqa ahayd baad u samaynaysaan oo qofkii xaq lahaa xaq baa la siinayaa kii dulmi ahana dulmigii baa laga joojinayaa aw layadribanna allaahu biquluubi bacdikum calaa bacdi haddii iidan saas samaynin ilaahay wuxuu isku kiin garaacayaa quluubtiinna quluubta qaarkood ayaa qaarka kale lagu garaacayaa ay macnaha colaad iyo xumaan iyo cadownnimaa isku qaadaysaan markaasaad islaynaysaan oo isbaabiinaysaan oo iskhilaafaysaan oo qalbigiinnibaa kala tegaya haddii qofka labada qof qalbigoodu kala jeensadana hadda way markaa khalaas oo u dhammaatay waayo quluubta ayaa wanaaggu ka yimaada humma yalcanukum ilaahay waa idin nacladayaa kamaa lacanahum siduu u nacladay yacni bani israa'iil sidii reer bani israa'iil loo nacladay ayaa loo nacladayaa ummaddan idinkana laydiin nacladaya calaa lisaani daawuuda wa ciise bni maryam sidii reer bani israa'iil loogu nacladay maaragtay nebiyullaahi daawuud iyo nebiyullaahi ciisa carabkooda oo nacladdii ugu soo degtay reer bani israa'iil ayaa ummaddaanna sidiioo kalea idinku dhacaysaa xadiidkaani waa xadiid daciifa oo waxa weeye imaamu tirmidi baa warinaya iyo abu daawuud wa fii sanadihi inqitaac waayo sababtu waxa weeye munqadic weeye xadiidka sanadkiisu muttasil ma aha oo waxay leeyihiin culummadu ninkaa la yidhaahda abu cubayda lam yasmac min abiihi wiilkaas cabdullaahi ibnu mascuud uu dhalay aabbihii waxba kama maqal baa layidhi oo waxa weeye wiilkiisii wuu ahaa laakiin kama uu maqal baa layihi axaadiid oo wuu yaraa sidaa daraaddeed marka xadiidku waa daciif sheekh albanin raxmatullaahi caleyh waa daciifiyey fii silsilati axaadiid adaciifa kun iyo boqol iyo shan iyo waxa weeye daciifi abi daawuud ayuu ku daciifinayaa xadiidku marka waa xadiid daciifa laakiin macaanidiisa macaani fara badan buu leeyahay oo waxa weeye kuwada tusaysa inuu maaragtay ay axaadiid kale u markhaanti kacayaan waayo sababtu waxa weeye in wanaagga la is amro xumaantana la iska naayay axaadiis badan baa amartay in qofka daalimkaa dulmiga laga celiyo axaadiis badan baa amartay unsur akhaaka daaliman aw madluuman walaalkaa u gargaar baa la yidhi markii la yidhi see ugu gargaarnaa hadduu daalim yahay ka qabaa layidhi nebigu wuxuu yidhi ka qabo gargaarkiisu waxa weeye inaad dulmiga ka qabatid in xaqa loo hiiliyana ilaahayna waa ina amray axaadiis badanna waa ina amraysaa in waxa weeye haddii aynu saas samayn weyno oo wanaaggii oo dhan aynu faraha ka qaadnana dee ilaahay waa inoo caroonaya hadduu inoo caroodana nacladdii ilaahay baa soo degaysa ummaddiina markaas waa u dhammaanaysaa laakiin xadiidka nebiga looma tiirin karo walow macnihiisuba ha wanaagsanaadee laakiin nebiga uma tiirinayno oo waxaan leenahay xadiidku waa xadiid daciifa wallahu aclam sida culummadu u caddeeyeen waayo manhajkeenna iyo diinteenna iyo caqiidadeenna ka mid ma aha xadiidka daciifkaa in lagu camal falo oo waxa weeye xadiidku mar hadduu daciif noqdo manhajkeennu waxa uu keenayaa in bannaanka laga maro oo la yidhaahdo xadiidkaas wax axkaama ka qaadan mayno waaya xadiidka ku xigaa waxa uu yidhi imaamu dahabi raximahullah wa can aklab ibni tamiim waxa uu yidhi xaddatanaa almucallaa ibna abi ziyaad ayaa wuxuu ka warinayaa can mucaawiya ibni qura ayuu ka warinayaa waxa uu yidhi can macqal ibni yasaar marka saxaabigu kaa waa macqal ibni yasaar baa saxaabiya inta kale waa sanadka qaala wuxuu yidhi qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam sinfaani min ummatii laba qaybood oo ummaddayda ka mid ah laa tanaaluhumaa shafaacatii ma gaarayso shafaacadaydu maalinta qiyaamaha maxay yihiin labadaa nooc waxa weeye sulطaanun qof xaakim ah oo madaxa dhaluumun khashuumun dhaluumun dulmi badan oo dadkii dulminaya khashuumun khiyaamo badan oo dadkii khiyaamaya kaasi waa qodobka waa nooca koowaad wuxuu yidhi waghaalin fi ddiini yashhadu calayhim wayatabara'u minhum mid waxaa weeye quluwi ku samaynayo diinta oo aad iyo aad diinta quluwi ugu samaynaya xadiidkaani waa xadiid daciifa ibn abi caasim ayaa werinaya waana daciif waayo waa xadiid daciifa bay yidhahdeen culummadu sida sheekh albaani raximahullah waxa uu leeyahay daciifun jiddan waa xadiid aad iyo aad u daciifa buu leeyahay maaragtay kitaabu sunna libni abi caasim raqamka soddon iyo shan laakiin waxa uu leeyahay xadiidkaani shaahid kale oo qayb ka mida keenaya qaybta hore keenaya duuna qowlihi waghaalin fi ddiin intaa dambe ayna ku jirin marka oo maaragtay min xadiidi abi umaama marfuucan marka kaa hore oo waxaa weeye dhaluumun maaragtay sulطaanun dhaluumun khashuum kaas waxa weeye xadiid ayaa caddaynaya laakiin xadiidkan sidaa markii la isugu soo wada qaado waa daciif marka shaahidka saxiixaana fii silsilati axaadiis saxiixa afar boqol iyo toddobaatan ayuu ku keenayaa sheikh albani raximahu llah haddaba marka waxaynu leenahay qaybtaa dambe oo quluwigaa uma hayna adilo laakiin qaybta hore waxa weeye axaadiidtaa kale ayaa caddaynaysa wuxuu yidhi imaamu dahabi sababta loo daciifiyey waxa weeye buu yidhi aklab ninka la yidhaahdo xadiidka warinaya waa daciif waqad rawaahu ibnu cabdullahi ibnu mubaarak baa weriyo fa qaala wuxuu yidhi xaddaanaa muniic xaddatanaa mucaawiya ibnu qura binaxwihi wa muniic buu yidhi laa yudraa man huwa haddaba marka xadiidka sanadkiisa laba nin oo daciifa ayaa ku jira oo aan waxba laga qaadanaynin saasaan uga gudbaynaa markaa oo waxa weeye waxaan ka qaadanayna male xadiidkaana xadiidka ku xiga wa qaala moxamed ibnu jamaada can cadiya can abi saciid alkhudri abi saciid alkhudri ayaa saxaabiya waad wada garanaysaan macruufa marfuucan isagoo nebiga u tiirinaya qaala wuxuu yidhi nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ashaddu annaasi cadaaban yowma alqiyaama dadka dadka ugu cadaab badan oo cadaabta adag gelaya maalinta qiyaamaha waxaa ka mid ah imaamun jaa'ir nin madaxa oo dadkii xukumaya oo dulmi samaynayo jaa'ira xadiidkan sanadkiisu waxa weeye culammada qaar baa daciifiyey oo waxa weeye sanadkiisu waa daciif imaamu tirmidi baa werinaya iyo imaamu axmed ayaa werinaya sanadkiisana waxaa ku jira ninkaa la yidhaha cadiyat alcuufi oo waxa weeye daciifa marka laakiin sheikh alalbani raximahullah xasan buu ka dhigay oo waxa weeye fii saxiixi aljaamic raqamka kun iyo kow ayuu xasan kaga dhigayaa oo axaadiid kale iyo shawaahid kaluu leeyahay haddaba waxa uu gelayaa imaamka daalimkaa waa dadka cadaabta adag gelaya ayuu ka mid yahay maalinta qiyaamaha dad badan bay ku soo aroortay marka ashaddu nnaasi sida musawiriinta oo kale iyo waxa weeye kuwa sanamyada caabuda oo mushrikiinta waxa weeye fircoon iyo wax la mid a dadkaasoo dhan waxaa ku soo arooray ashaddu nnaasi cadaaban xadiidka ku xiga nebigu wuxuu imaamu dahabi wuxuu yidhi wa can innabiyi sala allahu alay wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi ayuha annaas dadow muruu amra bilmacruufi dadka wanaagga amra wanhow cani ilmunkari xumaantana ka reeba qabla an tadcuu allaha an tadcuwa allaha intaydan ilaahay baryin ka hor falaa yastajiiba lakum ee macnaha haddii aad dadkii xumaantii ka reebi weydaan wanaaggiina amri weydaan markaad ilaahay baridaan laydaka aqbali mayo oo marka ducadii la aqbali mayo haddii laga tago alamru bilmacruufi wannahyi cani ilmunkar wa qabla an tastakfiruuhu intaydan dembi dhaaf weydiisan falaa yakfiru lakum aan laydii dembi dhaafin markaa ilaahay uuna idii dembi dhaafin wuxuu yidhi ina alaxbaara culammadii min alyahuudi axbaartu waa culamaa'u lyahuud waruhbaanu waruhbaana min annasaara waa culammadii nasaarada lamaa taraku alamra bilmacruufi wannahyi cani ilmunkar markay ka tageen inay dadka wanaagga amraan xumaantana ka nahayaan lacanahum allahu calaa lisaani ambiyaa'ihim ilaahay baa nacladay carabkii nebiyadaa lagu nacladay humma cammahum bilbalaa' wuxuu ilaahay ku cammimay balaayo iyo imtixaan iyo dhibaatoo dhan baa isugu timid haddaba markaa taasuu inooga digayaa nebigu calayhi salaatu wassalaam xadiidkaani waxaa warinaya abu nucaym fi lxilya ayuu ku warinayaa dabaraanina waa warinayaa fi lawsad wa qaala alhaytamiyu raximahu llah wuxuu yidhi fii mujmaci azawaa'id juska toddobaad waxaa ku jira buu yidhi nin aanan sanadkiisa garanaynin min xadiidi cabdillaahi bni cumar wuxuuna leeyahay shaahid kale horta xadiidku waa daciif oo sanadkiisa daciif weeye oo sheikha albaanina waa daciifiyey fii silsilati axaadiis daciifa laba kun sagaashan iyo labo iyo islaaxu lmasaajid safxada labaatan iyo sagaal laakiin waxa uu leeyahay xadiid kale oo u markhaanti kacayo xasana oo imaamu ibnu maaja uu werinayo raqamka afar kun iyo afar lafdigiisuna waxaa weeye muruu bilmacruufi wanhow cani ilmunkar qabla an tadcuu falaa yustajaaba lakum min xadiidi caaisha marka xadiidkaas ayaa xasana oo sheikha albaanina ku caddaynayaa maaragtay fii sunan ibni maaja oo waxa weeye maaragtay waa xasan weeye marka macnihiisa kaasaa keenaya oo inkastoo uu kan uu keenay imaamu dahabi uu daciif yahay laakiin kaasaa la macno ah marka in waxaa la rabaa xumaanta dadka laga nahayo wanaaggana la is-amro culummada keliyana gaar uma aha ee qof walba oo muslima oo wanaaggii dadka amri kara xumaantana ka naayi kara waxaa la rabaa inuu ka qayb qaato oo wanaagga dadka gaarsiiyo xumaantana ka reebo wa qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam halkan wuxuu keenay imaamu dahabi raximahullah axaadiistii xataa ahlubidaca lagu radin jiray ayuu keenay waayo waxyaalaha bidcada in la radiyo waa waajib oo dadka looga digo oo ahlubidaca la caddeeyo oo xumaantooda dadka looga digaa waa waajib dadka ahlucilmigaa waajib bay ku noqonaysaa waayo sababtu waxa weeye nebigu wuxuu leeyahay man axdatha fii amrina haada maa laysa minhu fa huwa radd qofkii waxa weeye diinta wax ku soo dara oo bidca ku soo dara waa lagu radiyayaa waxaan diinta ka mid ahayn xadiidkan waa muttafaqun calayhi min xadiidi caaisha wuxuu ina barayaa marka xadiidkaani qof walba oo diinta wax ku soo dara oo waxa weeye maaragtay bidco la yimaada waajib bay noqonaysaa in lagu radiyo oo la caddeeyo bidcadiisa aan laga aamusin oo dadka looga digo waayo ummaddii buu fidnaynayaa oo xumaan buu dadkii dhex keenaya kan macsida samaynaya iyo dembiga isagaa ka daran waayo qofka macsida samaynaya ikhwaanay fillaah isaga ayay ku koobanta oo ilaahay baa ka abaalmarinaya oo helaya jasaheedii wuu helayaa is hadduuna ka toobadkeenin laakiin kan bidcada dadka ku faafinaya caqiidada xun dadka ku nashrinaya manhajka khaldan dadka ku nashrinaya kaasi ummaddii oo dhan buu diintii ka fasahaadinaya sidaa daraaddeed ma aha inay dadku la yaabaan markay arkaan culummada oo radiyaysa ahlubidaca qof walba oo bidco la yimaada ma aha ahlubidacu dad gaara oo la yidhaahdo hebel iyo hebel laakiin qof walba oo bidco la yimaada oo diinta waxaan ahayn ku soo dara ayaa maaragtay lagu radiyayaa oo looga digayaa dadka markii isaga loo naseexeeyo oo la yidhaahdo ka joog haddii uu ka joogi waayo dawaabid bay leedahay iyo shuruud iyo aadaab loo radiyayo oo culummadu ay ka hadleen oo caddeeyeen mana aha mawdiceedii halkan oo waxa weeye baabab kalaa lagaga hadla wa qaala nabiyu sala allahu calay wasalam nebigu wuxuu yidhi man axdatha qofkii xumaan wax cusub dadka ku soo dara diinta aw aawaa ama soo dhoweeya muxdithan mid bidca iyo waxaa weeye khalad dadka diintii uga soo daraya soo dhowaysta oo ahlu bidacii haddii aad soo dhowaysatid oo gurigaaga iyo majliskaaga iyo waxa weeye meel walba aad la joogtid wuxuu yidhi nebigu fa calayhi lacnatullah nacladdii ilaahay baa ku dhacaysa ha ku dhacda nacladdii ilaahay waalmalaa'ikati iyo malaa'igtuna way nacladaysaa nacladdii malaa'igtuna ha ku dhacdo waannaasi ajmaciin dushiisa waxaa noqonaya nacladdii ilaahay iyo nacladdii malaa'igta iyo dadka oo dhan waa qofkee marka waa qofkii bidco la yimid ama waxa weeye bidco qof la yimid soo dhoweeya oo hoosta soo gashada oo difaaca oo maantao dhan ahlu bidac buu difaacaya shabaab badan baa arkaysaa oo ku kharrimay oo waxa weeye qof bidco wata oo ahlu bidaca ounan garanaynin buu maantao dhan wuxuu u difaacayaa tacasub iyo waxa weeye maaragtay taqliid cidla ah oo uunan cilmi u lahayn war qofkan maxaad u difaacaysaa maya waxa weeye maantao dhan wuu difaacaya cilmi ku difaaci maya wuxuu ku difaacayaa tacasub cidlaah iyo jahli arrimaha la yska ilaaliya marka ikhwaani fillaah diinteennu waa diinu cilmi cilmi baa la bartaa calaa basiira cilmi baana lagu hadlaa ama waa la iska aamusaa nebigu wuxuu yidhi laa yaqbalu minhu sarfun walaa cadlun maalinta qiyaamaha laga aqbali mayo sarfun walaa cadlun culummadu qaar waxay leeyihiin sida xaafid ibnu xajar uu leeyahay jamhuurtu ay ku fasireen waxaa loo jeedaa sarfiga fariida ee cibaadadii iyo wanaaggii uu samaynayey waxba laga aqbali mayo cadligana waxaa laga wadaa baa layidhi sunankii iyo nawaafishii macnaha cibaadadiisii oo dhan qofkaasi wax wanaaga oo ka helaya ma jiro maadaama uu bidco iyo dhibaato la yimid waxa weeye qofkaasi khatar buu ku sugan yahay xadiidkaana waa muttafaqun calayh min xadiidi abi hurayra haddaba akhi fillaah qof ahlu bidacaha soo dhowaysanin qof aduguna bidcaha la imaanin oo diinta ilaahay sida ay tahay ugu dhaqan iskana ilaali inaad arrimaha ku dhacdid wa qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam man laa yarxam laa yurxam qofkii aan dadka u naxariisan looma naxariisto oo ilaahay uma naxariisto marka wuxuu ina amrayaa xadiidkaana in ummadda loo naxariisto waa muttafaqun calayh min xadiidi abi hurayra radia allahu canhu waad ogeydeen nebigu markuu calayhi salaatu wasalaam isagoo la socda ninkii acraabiga ahaa markuu xasan iyo xuseen dhunkaday oo yidhi miyaad dhunkataan ciyaalka toban wiil baan leeyaho weligay ma dhunkan nebigu wuxuu yidhi man laa yarxam laa yurxam qofkii aan naxariisan looma naxariisto oo ilaahay uma naxariisanayo riwaayadda kalaa sii caddaynaysa oo ku sii xigta oo xadiidka ku xiga odhanaya laa yarxamu allaahu ilaahay uma naxariisto man laa yarxam innaasa qofkaan dadka u naxariisan waa muttafaqun calayh min xadiidi jariir ibni cabdillaahi albajali radia allaahu canhu haddaba marka waxaa la rabaa qof walba inuu ummadda u naxariisto haddii aad waxa weeye daaci tahay inaad ummadda u naxariisatid oo jahliga ka saartid haddii aad waxa weeye xukum haysid inaad ummaddii u naxariisatid meeshii aad mas-uul ka tahay aabbayaashii waxaa la rabaa inay ilmihii u naxariistaan hooyadii sidoo kale qof walba naxariistii waa laga rabaa haddaad rabtid marka akhii fillaah wa ukhtalmuslima in ilaahay uu ku naxariisto u naxariiso ummadda cid alla ciddii aad naxariis u gudbin kadhid wa qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam baabku aad bay u dheeriyeen axaadiidtiisu insha allah waa dhammaynaynaa oo ma kala reebayno wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam maa min amiirin yeli umuura almuslimiin qof amiira ma jiro oo mas-uul ka noqonaya arrimaha muslimiinta oo markaa humma laa yajhadu lahum walaa yansaxu lahum aan u dadaalaynin oo ijtihaad samaynaynin oo aan u naseexaynaynin ilaa lam yadkhulu ma ilaa lam yadkhulu macahum aljanna jannada lama gelaya macooda maalinta qiyaamaha imaamu muslim baa werinaya oo waa xadiis saxiixa waa inoo soo hormaray ay macnaha waxa weeye markay ummadda muslimiintaa jannada gelayaan lama uu gelayo waa laga reebaya waa laga reebaya marka kaasi wuxuu kuu caddaynayaa inuuna gaaloobin qofkaasi uunan xalaashan waxa weeye eewaajibkaa uu ka tegey ee uu caasi ahaa marka waxa weeye qofkii janno waa gelayaa laakiin lama gelayo muslimiinta horay markay jannada ka gelayaan iyo dadka mu'miniintaa wanaagsan ee waa laga reebayaa ciqaab baa looga dhigay wa canhu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi man wallaahu allahu shay-an min umuuri almuslimiin qofkii ilaahay uu u dhiibo oo weli uga dhigo arrimaha muslimiinta wax ka mida faxtajaba oo iska xijaabo oo ka xirta ay macnaha albaabada ka xirta duuna xaajatihim xaajadooda iyo dantay lahaayeen wa khallatihim khallada waxaa la yidhaahdaa faqriga iyo dhibaatada iyo qofka markii mashaakil uu haysto khalla oo fadxa la akhriyo waa alxaajatu waalfaqr macnaha qofkii hadduunan dadkii muslimiinta ahaa madax buu u yahay faqriga haya iyo dhibaatada haysa iyo danta ay leeyihiin hadduu albaabada ka xirto oo dee waardiyo ishor dhigo oo cid u soo geli ka dha ayna jirin iyo wa faqrihim dhibaatadooda una ka warqabin ixtajaba allaahu ilaahay baa ka xijaabtay isagana duuna xaajatihi wa khallatihi wa faqrihi yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha oo wada faqiirka la yahay oo qof wax haysta una jirin oo qof walba dhibaataysan yahay ayaa maalintaa isagana ilaahay iska xijaabaya oo aan waxa weeye dhibaatadiisa wax laga qabanaynin oo waxba loo gargaaraynin oo markaa mashaakil oo dhan isugu imaanayaa imaamu abu daawuud ayaa werinaya oo waxa weeye waa xadiid maaragtay saxiixa waxaa werinaya imaamu tirmidi iyo abu daawuud min xadiidi maaragtay mucaawiya radia allahu canhu wa saxaxahu sheikh alalbani raximahu llah fi saxiixi aljaamic lix kun shan boqol iyo sagaashan iyo shan waxa uuna u tiiriyey imaamu abu daawuud iyo ibni maaja iyo xaakim ayuu u tiiriyey oo waxa weeye waa xadiid saxiixa wuxuu ina barayaa markaa inaynan habboonayn in waxa weeye dadka madaxda ahi ay albaabada ka xirtaan oo waardiye ishor dhigaan oo dadka muslimiinta ay iska xijaabaan xadiidka ku xigaa wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam alimaamu alcaadilu yudiluhu allahu fii dillihi waa xadiidkii macruufka ahaa oo macnihii xadiidka ayuu ku keenay shiikhu halkan laakiin lafdigiisu waxa weeye sabcatun yudiluhum allahu fii dillihi yowma laa dilla ilaa dilluh toddoba dadka ka mid ah ilaahay maalinta qiyaamaha hooskiisuu harinayaa iyada oo aan hoos jirin riwaayadaha qaar baa odhanaya carshigiisa ayuu harinayaa hooska carshiga waxaa ka mid ahaa imaamun caadil ayaa ka mid ahaa marka qof imaam ah oo caadil ah oo wanaagsan baa ka mid ahaa min xadiidi abi hurayra hadda ka horna dhowr jeer ayaan xadiidkaas soo celcelinay oo waxa weeye sharxiisa waxa weeye waa mutawafir weye xadiidka ku xiga waa qaala nebiyu sala allahu calayhi wasalam marka intaynu horta xadiidkaa ka gudbin wuxuu ku barayaa xadiidkaasi imaamka caadilkaa inuu ku gaaraya mansilada ugu sarraysa oo waxa weeye wanaagga ilaahay agti inuu wanaag ka gaaraya hadduu caadil noqdo bilcagsi waxa weeye haddii uu jaa'ir noqdona carada ilaahay baa ku dhacaysa wa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu kaloo yidhi xadiid kale almuqsiduuna kuwa cadaalad samaynaya qisdiga waa cadaaladda calaa manaabira min nuur min nuurin macnaha waxa ay joogaan oo dul saaran yihiin manaabir waxa weeye mimbarka oo kale oo aad iyo aad u dheer oo wanaagsan ayay waxa weeye ku fadhiyaan oo ku raaxaysanayaan oo nuur iyo wanaag ka baxayo waa kuwe kuwaasi rasuulka ilaahayow nebigaa inooga jawaabay waxa uu yidhi aladiina yacdiluuna kuwa cadaaladda samaynaya fii xukmihim xukumka markay qabtaan waxay xukumayaan oo dhan cadaalad bay u samaynayaan wa ahliihim ehelkooda iyo waxa weeye reerahooda iyo xaasaskooda iyo ilmahoodana cadaalad bay u samaynayaan wamaa walluu iyo wixii ay mas-uul ka noqdeen oo gacanta ku hayeenna waxay u samaynayaan cadaalad xadiidkaa waa xadiid saxiixa imaamu muslim baa werinaya min xadiidi cabdillaahi bni camar ibni caas radia allahu canhumaa wuxuu ina barayaa markaa derajo aad u sarraysa in lagu gaarayo qofku haddii uu cadaaladda sameeyo akhii fillaahi marka reerkaaga cadaalad u samee ilmahaaga cadaalad u samee hooyada iyo aabbahaba waxaa laga rabaa inay ilmahooda cadaalad u sameeyaan oo ilaahay ka cabsadaan xukum qofku hadduu qabtana inuu cadaalad sameeyo ayaa laga rabaa xadiidka ku xiga nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam shiraaru a'immatikum wuxuu inoo fasirayaa halkaana nebigu nimanka dulmiga samaynaya sifadooda iyo noocaynu ku garanayno iyo maxaynu samaynayna wuxuu yidhi shiraaru a'immatikum kuwa sharka ugu shar badan dadka xukumka idii qabanaya waxaa weeye alladiina kuwii tubqiduunahum aad u caroonaysaan wa yubqiduunakum iyaguna idii caroonaya wa talcanuunahum aad nacladaysaan ood intaa habaaraysaan wa yalcanuunakum idinkana ida nacladaya oo ida habaaraya waayo wanaag idama dhex yaal qaaluu waxay yidhahdeen saxaabadu yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow afalaa nunaabiduhum ay miyaanu la dagaalamaynin oanu xukumka ka qaadaynin qaala waxa uu yidhi laa ha ka qaadinina maa aqaamuu fiikum asalaa jayid wuxuu yidhi nebigu laa maa aqaamuu fiikum asalaa haddii ay maa aqaamuu fiikum asalaa inta ay salaadda oogayaan oo ay salaaddii idinla tukanayaan oo ay muslimiin yihiin hala dagaalinima oo faraha ka qaada imaamu muslim baa werinaya haddaba xadiidkaana ikhwaanii fillaah sifana waa inoo caddeeyey oo tilmaam buu inoo caddeeyey wuxuu kaloo inoo caddeeyey aadaabta iyo dariiqa aynu marayno tijaaha ala'imma waxa weeye sifadoodii waynu aragnay oo wuxuu yidhi nebigu waa kuwaad u caroonaysaan oo idii caroonaya oo ad habaaraysaan oo ida habaaraya laakiin taasi ma keenayso inaynu xukumka ku qabsanno inaynu ku jamhadayna ma keenayso inaynu ku baxno inqilaab iyo dhibaato samayna ma keenayso waa mamnuuc weeye maadaama uu tukanayo shardi waxa weeye inta uu islaam yahay oo uu tukanayo waayo hadduu salaaddii ka taga waa gaaloobaya oo taariku salaad uu noqdo waa gaaloobaya inta uu marka tukanayo oo uu salaaddii tukanayo waxa weeye faraha laga qaadaya dulmigiisana waa loo dulqaadanaya haddii uu waxa weeye markaa gaaloobo oo culummadu caddeeyaan bishardi qof walba ma gaalaynayo ahlu cilmiga kibaarulculamaa baa gaalaynaya oo ku oogaya iqaamatulxujja xaqay u caddaynayaan way ku oogayaan haddii uu diido oo xaqii qaadan waayo markaas culummada ayaa xukumaysa markay culummadu caddeeyaan inuu qofkaasi gaaloobay kabacdina ahlulxalli waalcaqdi ayaa arrinta fiirinaya odayaasha iyo ahlucilmiga iyo waxa weeye dadka masiirka waxa weeye ka fekeraya ayaa eegaya almaslaxa waalmafsada waxay eegayaan qofkan haddii lagu baxo amaa fitan ka badan yimaada maslaxaddii amay dhuntaa amaa waxa weeye dhibaata dhacdaa kabacdi markaa iyagaa arrintan loo daynaya haddii ay yidhaahdaan ha lala dagaalamo waa lala dagaalamin hadday yidhaahdaan faraha ha laga qaado ha loo sabrana waa loo sabraya saas ayay culummadu ku caddeeyeen amaa in la iska jamaadeeyo oo nin walba xukun ku dagaalamo diinteenna islaamku shaqo kuma leh waana jahli weeye waxaa doontid sheego ama waxa weeye jihaad ku magacow ama xagga ku magacow waxa weeye diinta islaamku dariiq waadixa bay taqaanaa qofkii dariiqaa waadixa ah soo mara iyo aadaabta nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa dariiqa xaqaa ku taagan qofkii nebiga dariiqiisa iyo aadaabtiisa khilaafana waxa weeye waa halaagsame xadiidka ku xiga nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo caddaynayaa xadiidkaana cuquubada iyo dhibaatada waxa weeye qofka daalimka ah ha u malaynin inay waxaan waxa weeye ilaahay raalli uga yahay wuxuu yidhi nebigu ina allaha la yumlii liddaalim ilaahay qofka daalimkaa waa u kortaa oo waa u kaadiyaa faruhu ka qaadaa waa la daynaya waa loo seeta dheeraynaya xataa idaa akhadahu haddii uu qabto lam yuflithu kama fakada markaa waa u dhammaatay huma qara'a wakadalika akhdu rabbika idaa akhada alquraa wa hiya daalima ina akhdahu aliimun shadiid fii suurati huud nebigu wuxuu akhriyey wakadalika akhdu rabbika idaa akhada alqura ay hadduu ilaahay uu qabto waxa weeye qoom kibray oo waxa weeye qaryo deganaa oo uu halaago sidii qoomu caad iyo huud iyo waxa weeye maaragtay thamuud iyo kulli qoomu luud iyo sidii loo halaagay qoom walba oo kibra ilaahay markuu qabto saas u halaagaya muttafaqun caleyh waa xadiidkaanina waa muttafaqun caleyh wey oo bukhaari iyo muslim ayaa warinaya min xadiidi abi muusa alashcari radia allahu canhu wuxuuna barayaa markaa istidraaj weeye ha u malaynin qofka daalimka oo dulmiga ku jira inuu ilaahay jecel yahay xadiidka ku xiga nebigu wuxuu yidhi mucaad ibni jabal radia allahu canhu nebigu wuxuu ku yidhi markuu yaman u diray isagoo daaciya oo xukumkii iyo mas-uuliyaddii iyo wax walba dadkii u qabanaya wuxuu ku yidhi markuu la dardaarmayey iyaaka wa karaa'ima amwaalihim iska ilaali buu yidhi haddaad sakadii ka qaadaysid xadiidku waa dheeraa dacwada ugu yeer baa layihi tawxiidka ugu yeer hadday kaa aqbalaan salaadda ugu yeer hadday kaa aqbalaan sekadii ugu yeer sekadii markaad ka qaadaysid iska ilaali xoolaha kuwa ugu fiican ha ka qaadin baa layihi macalshaahidku hadda waxaa weeye wattaqi dacwata almadluum qofka la dulmiyey habaarkiisa iska ilaali fa innahu laysa baynaha wa bayna allahi xijaab ilaahay iyo dacwadaas habaarkaa uu ku habaarayo wax u dhexeeya ma jiraan mar hadduu ilaahay baryo qofkaa la dulmiyey ilaahay waa aqbalaya oo waxa weeye ilaahay habaarkii ducadiisaas waa aqbalaya haddaba iska ilaali markaa xadiidkaana waa muttafaqun caleyh min xadiidi cabdullahi bni cabbaas radia allahu canhuma waa in la iska ilaaliyaa marka qofka dulmiga markaa dulmisid hadduu ilaahay baryo gacmaha kor u taago ilaahay waa ka aqbalayaa khatar baadna ku sugan tahay oo waxa weeye qof walba marka iska ilaali habaarkiisa qof walba oo madluuma oo aad dulmisid ogow inuu ilaahay kaaga goynayo oo dhibaato kugu keenayo waa inaad ogaataa akhi fillaah waa in marka la iska ilaaliyaa oo aad iyo aad looga digtoonaado wey wa qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu yidhi inna shara ricaa'i alxudama kuwa ugu shar badan kuwa wax la raaciyey waxa weeye alxudama xudama waxaa la yidhaahdaa sida imaamu nawowi uu ku fasirayo alcaniif waa ninka waxa weeye shiddada badan oo ad adag oo waxa weeye rifqi iyo dabacsanaan ayna ku jirin oo xoolaha markii la raaciyo geela iyo waxa la mid ah qaylada iyo dilka iyo waxa weeye dhibaatada ku kaxaynaya oo waxa weeye aad u shiddo badan haddaba marka qofka madaxdaa oo dad mas-uul looga dhigay oo shiddada badan oo caniifka ah oo aad iyo aad u mashaakilka badan noocaasoo kale weeye marka xadiidkaana waa xadiid saxiixa oo waxa weeye maaragtay muttafaqun calayhi ayuu yidhi ma maaragtay imaamu dahabi raximahullah waaya xadiidka ku xiga nebigu wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam halaaثatun laa yukallimuhum allah ilaahay saddex la hadli mayo macnaha kalaam wanaagsan oo naxariisa oo wanaaga lagula hadli mayo maalinta qiyaamaha fadakara minhum almalaku almeliku اlkadaab waxa weeye waa inoo soo hormaray xadiidkan waa xadiis saxiixa qofka waxa weeye mas-uuliyadda haya oo madaxda oo beenlowgaa oo been uunan markaas xaajo iyo dani u geynin daruuro iska samaynayo dadkii beenta u sheegaya wa qaala allahu tacaala ilaahay waxa uu yidhi markuu ka hadlay dadkii wanaagsanaa adduunyadii iyo kulli wa tilka addaaru alaakhiratu najcaluhaa liladiina laa yuriiduuna culuwan fi alardi walaa fasaada walcaaqibatu lilmuttaqiin fii suurati qasas qisadii dheerayd oo nabiyullaahi muusa iyo markii laga sheekeeyey reer bani israa'iil iyo sabirkoodii iyo jannada iyo wanaagga ilaahay waxa uu yidhi tilka daaru alaakhira ay aakhiro jannadaa iyo wanaaggaa waxaanu u yeelaynaa liladiina laa yuriiduuna culuwan fi alardi walaa fasaada kuwa aan dhulka fasahaadka iyo culuwiga iyo isla weynanka ku samaynaynin waalcaaqibatu lilmuttaqiin cirib dambeedkana waxaa iskale dadka muttaqiinta ah oo qofkan daalimkaa kolley waa iska dhimanaya aakhirka waxa weeye cirib dambeedka waxaa leh qofka ilaahay ka cabsaday marka in ilaahay laga cabsado unbaa muhiima ee waxa weeye in waxa weeye hawo la raaco looma baahna wa qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu yidhi innakum sataxrisuuna cala alimaara waxaad ku dadaalaysaan buu yidhi xukunka inaad xukun qabataan wa satakuunu nadaamatan yowma alqiyaama maalinta qiyaamana waxay noqonaysaa shallaytan iyo nadaamo iyo qofkii uu ka shallaayayo dhibaatada ay qabsanayso ayuu aad iyo aad uga shallaayaya xadiidkaa waxaa weriyey imaamu albukhaari min xadiidi abi hurayra raxima radia allahu canhu wa tamaamuhu waxaa weeye nicmat lmurdica wa bi'sat alfaatima macnaha waxaa la rabaa qofka muslimkaa haddii xukum qabto in uu sida ay tahay uga soo baxo wa ilaa haddii kale wuxuu ku dhacayaa dhibaato iyo nadaamo qaala alxaafid ibnu xajar raximahullah fii fatxi ilbaari waxa uu yidhi satakunu nadaamatan yowma alqiyaama ay liman lam yacmal fiiha mima yenbagii qofkii aan xaqeeda siinin oo say tahay ugu camal falin waxay ku noqonaysaa nadaamo iyo shallaytan wa qaala annawowiyu haadaa aslun cadiim fii ijtinaabi alwalaaya wilaayada in laga cararo ayuu xadiidkaani ku amraya walaa siyamaa liman kaana fiihi dacfun qofka daciifkaa ho aan ka bixi karin oo waxa weeye arrintaa qaban karin waa inuu bannaanka ka maraa wa huwa fii xaqi man dakhala fiiha bigayri ahliyatin walam yacdil walam yacdil qofka iska galay oo dariiq khalada ku qaatay oo waxa weeye dee boob iyo laaluush iyo dhibaato inta ku gaaray hadhow haddana aan cadaalad samaynin qofkaasna nidaamo ayay ku noqonaysaa wuu ka shallaayaya hadhow aakhire markuu yimaado oo laga abaalmariyo wanaa xumaantii uu sameeyey wa amaa man kaana ahlan buu yidhi waa qowlka imaamu nawowi qofkii ahal u ahaa sida cumar ibna khadaab iyo abubakar iyo cuhmaan iyo caliy ibna abi aalib iyo raggii waxa weeye khulafaa araashidiin oo cadaalad sameeya fa ajruhu cadiim ajar wanaagsan bay ka helayaan oo aad iyo aad u wanaagsan kamaa tadaaharat bihi alakhbaar sida axaadiidtu ay caddaysay walaakin fi ddukhuuli fiiha khatarun cadiim inaadba xukun doonatid waa arrin aad iyo aad u khatara walidaalika imtanaca alakaabiru minha alakaabiru minha culummo badan baa diiday inay qabtaan oo bannaanka ka maray ilaa iyo waxa weeye culummada qaar lagu tilmaamo xataa in waxa weeye lagu khasbay oo la yidhi waa layda xirayaa haddiidan xukumka qaban oo quduqon fatxulbaariga ayuu saa ku soo guurinayaa ibnu xajar juska saddex iyo toban haddaba markaa in aad iyo aad la isaga ilaaliyaa la rabaa ee orod iyo waxa weeye in lagu degdego waxba tari mayso wa qaala sala allahu calay waslm nebigu wuxuu yidhi innaa wallaahi laa nuwallii haada alcamala axadan sa'alahu wallaahi uma dhiibay nebigu yidhi xukumka qof isagu doontay oo camal ma siinayno oo xukum u dhiibi mayno qof isagii u dadaalaya oo u degdegaya oo raadinaya ow axadan xarasa calayhi ama qof waxa weeye ku dadaalay kan hore waa weydiista aniga xukunkaa laga dhiib buu yidhi kan dambena waa ku dadaaloo meelo badan buu u soo maray muttafaqun calayhi kaa uma dhiibayna buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam marka bilcagsiyaa loo dhiibayaa qofka isagu aan ku dadaalaynin oo aan weydiisan waa muttafaqun calayhi xadiidkaa min xadiidi abi muusa alashcari qisuuna lahaa xadiidkaani wuxuu yidhi abuu muusa alashcari laba nin oo ashcariyiina ii yimid oo ciddiisa ah nebiga noo geebay dhaheen markay nebigii u tageen ayaa waxay idhahaan rasuulka ilaahayow sekada iyo dadka soo aruurinaya madax nooga dhig oo aan xukumka qabanno markaasuu nebigu wuxuu yidhi uma dhiibno xukunka qof isagu weydiisanaya ama qof ku dadaalay markaasuu abuu muusa alashcari oo aan isagu weydiisan oo aan doonaynin ayaa markaa camalkii loo dhiibay haddaba marka waxaa la rabaa qofka xukumka loo dhiibayo mid lala doonto inuu noqdo ee mid isagu doonta oo dalbada oo ku dadaala inuusan noqon laakiin maanta heer waxay maraysaa dee ballaaluush lagu bixinayo iyo lacag iyo wax walba wa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu ku yidhi kacab ibnu cujra radia allahu canhu ayuu wuxuu ku yidhi yaa kacab ibnu cujra buu yidhi waa saxaabi wey kacabow buu yidhi acaadaka allah ilaahayaa kaa nabadgeliyo min imaarati sufahaa waxa weeye kuwa amiirada sufahadaa oo imaan doona waa kuwee kuwaa rasuulka ilaahayow umaraa'un madax weeye yakuunuuna min bacdii gadaalkayga imaan doona walaa yahtaduuna bihadyi walaa yahtaduuna bihadyi hadyigaygana aan qaadanaynin oo raacaynin oo aan ku hanuunaynin walaa yastunnuuna bisunnatii sunnahaygana aan dariiqaygiina aan raacaynin oo sunnahayga ku dhaqmaynin qaala alimaamu adahabi saxaxahu alxaakim imaamu alxaakim annaysaabuuri xadiidkan ibnu xibbaan baa werinaya fi kitaab alixsaan raqamka maaragtay shan afar kun iyo shan boqol iyo afar iyo toban sidoo kale cabdirasaaq waa werinayaa fi lmusanaf ayuu ku werinayaa sidoo kale xaakim waa werinayaa wa qaala alxaakim saxiixu lisnaad wa saxaxahu wawaafaqahu dahabi waxa weeye imaamu dahabina waa ku waafaqay min xadiidi jaabir ibni cabdillaahi radia allaahu canhu sidoo kale waxaa isaguna saxiixiyey sheikh alalbani raximahullah oo waxa weeye xasan buu ka dhigay shaahidna waa leeyahay oo waxa weeye shaahid kale ayuu leeyahay wuxuu yidhi isnaaduhu jayid buu yidhi xasan maaha wajawada isnaaduhu ay macnaha xadiis saxiixa weeye xadiid kaleoo shaahidana wuu leeyahay marka fi kitaabi sunna libni abi caasim raqamka toddobaatan iyo toddoba toddoba boqol iyo konton iyo lix ayuu saa ugu soo aroorinaya marka xadiidku waa xadiis saxiixa waxa weeye in ilaahay laga magangalo ayuu ina barayaa waxa weeye nimanka dulmiga samaynaya oo madaxda oo waxa weeye dulmiga samaynaya xadiidka ugu dambeeya oo aan ku soo gebagabaynayno oo imaamu dahabi ku dhameeyey waxa uu yidhi nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam halaathu dacwaatin mustajaabaatin saddex baryo ilaahay waa aqbalayaa waa mustajaaba laa shakka fiihinna wax shakiga kuma jiro dacwatu lmadluum qofka la dulmiyey dacwadiisa ilaahay waa aqbalaya wa dacwatu lmusaafir kan safarka ku jirana ducadiisa waa la aqbalaya wa dacwatu alwaalidi calaa waladihi dacwada habaarka uu habaaro qofka waalidkaa ilmihiisana waa la aqbalaya haddii u duceeyana waa sidoo kale oo ilaahay u baryo haddii uu habaarana hadda waa ku dhacaysaa xadiidka imaamu tirmidi baa werinaya iyo abu daawuud iyo ibnu maaja min xadiidi abi hurayra wa huwa xadiidun saxiix sida uu sheikha albani ku caddeeyey fii silsilati axaadiid saxiixa kun iyo toddoba boqol sagaashan iyo toddobo sidoo kale xasan wuxuu kaga dhigay fii saxiixi aljaamic saddex kun iyo soddon iyo kow ayuu xasan kaga dhigay marka xadiidku waa xadiis saxiixa iyo maaragtay saxiixi tirmidi iyo kulli buu ku soo aroorinaya haddaba ikhwaani fillaah axaadiidtaa faraha badan waxay inoo caddaynaysaa oo inooga digaysaa dulmiga noocuu doono marka dulmiga ha noqdo ama ha noqdo mid madaxda xaggeeda ka yimaada ama ha noqdo mid raciyada ka yimaada inuu qofku qof islaama dulmiya lama oggola kulli waa xaaraam wey sidoo kale asheekh haytami raximahullah haytami kitaabkiisa azawaajir saasuu ugu soo aroorinayaa oo wuxuu ku daray kabaa'irta waaweyn inay ka mid tahay in dulmi la sameeyo oo waxa weeye dadkii xukamada ahaa iyo waxa weeye ay xukaamtii dulmi sameeyaan ayuu maaragtay ku daray sida uu ka soo guurinayo albalqiini ayaa isagana ku daray buu yidhi kitaabkiisa alkabaa'ir markuu ka hadlayey oo culummo badan ayaa sariix kaga dhigtay inay arrintaani tahay arrin kabiira ah oo aad iyo aad u weyn haddaba marka waxaa la rabaa qof walba inuu ka digtoonaado kulli adiladaas oo dhan marka aynu keennay ma aha macnaheedu in waxa weeye qofkii xukumkaa iyo xukumkiisa lagu qabsanayo ama in la gaalaynayo sida nimanka takfiirka iyo khawaarijtu ay ku dhaceen oo waxa weeye xukumadii ay gaalaynayaan markay wax yaroo khalada ku dhacaan ay gaalaysiinayaan manhajkeenna iyo caqiidadeenna midna ma aha ma gaalaysiinayno culummada ayay arrintaasi u taallaa kibaaruulculamaa waxa weeye qof ardaya oo miskiinana waxba ma gaalaysiin karo waa inuu arrintaa ka digtoonaano weeye ikhwaanay fillaah ilaahayna dulmiga haynaga badbaadiyo aynuna ilaahay u toobadkeenno wa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa an astakfiruka waatuubu ilayk walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin qofkii su'aal ka qaba khamsa daqaa'iq salaadda casar baana haysa marka shan daqiiqo qofkii su'aal deg dega ka qabaa waa wa jawaabaynaa oo baabka ku saabsan